bismillaahi raxmaan iraaxiim war-saxaafadeed annagoo xiganayna qoraal aan ku aragnay baraha bulshada kuna taariikhaysnaa labaiyo labaatankii bishan sebtembar labada kun sideed iyo tobanka kana soo baxay billa soomaaliya ama madaxtooyada dalka oo ka hadlaysay madaxweynaha soomaaliya oo shir deg dega isugu yeeray madaxda galmudug si loo xaliyo khilaafaadka u dhexeeya iyo dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanada galmudug annagoo qadarinayna talada madaxweynaha soomaaliya iyo soo jeedintiisa waxaan caddaynaynaa in aysan jirin madax galmudug ee iskhilaafsan wixii ka dambeeyey siddeed iyo tobankii bishan mushkiladaha ka jira galmudugna ee siyaasadeed ama amni ma ahan kuwo iska yimid ee waa kuwo la abuuray oo laga soo maleegay madaxtooyada soomaaliya dowladda federaalka ayaa qaadaysa wax kasta oo ka dhasha dagaaladaas galmudug uma baahna xalkeedu in muqdisho la isugu yimaado ee waxay u baahan tahay in faragelinta laga daayo lagana saaro dadka dheeriga ku ah qalalaasaha iyo abaabuladana ka wada deegaanada qaar ee galmudug waxaa muuqata in dowladda federaalka ay weli iska dhinac marayso go-aanadii iyo tala soo jeedinadii ku qornaa warmurjeedkii ka soo baxay shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka ee kusoo gebagaboobay kismaayo siddeedii bishan labada kun sideed iyo tobanka iyadoo ay nala joogeen magaalo madaxda dowlad goboleedka ee dhuusamareeb wafdi ka socday aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ujeeddada safarkoodu ahayd in ay xog dhaba ka helaan khilaafka soo kala dhexgalay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee sababay hakinta xiriirka wada shaqeyneed ee xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaana habbooneyd in dowladda federaalku ay sugto natiijada ka soo bixi lahayd wafdiga ka socday aqalka sare haddaba annaga oo dhowrayna go-aankii ahaa in dowlad goboleedyadu hakiyeen wada shaqayntii kala dhexaysay dowladda federaalka ayaynan suurtagal noo ahayn in aan hadda nimaado muqdisho maadaama aan ku guda jirno dejinta xiisadaha dagaal beeleedka hadda ka soo cusboonaaday deegaanada qaar iyo dib u heshiisiintooda baaq waxaan ugu baaqaynaa golaha iskaashiga dowlad goboleedyada beesha caalamka iyo dowladaha dane ee arrimaha soomaaliya inay si dhow ula socdaan kana hadlaan faragelinta dowladda federaalka soomaaliya ku hayso dowlad goboleedyada gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya inay ka waantoobaan qaabka ay u adeegsanayaan dowlad goboleedyada oo ah qaybi oo xukun oo ay ku bedelaan midee oo hogaame dhammaad wabilaahi towfiiq